kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka toddobaadkan waxaa magaalada new york ee dalka maraykanka ka bilowda shirkii golaha guud ee qaramada midoobay shirka waxaa sida caadiga ah isugu yimaada madaxda caalamka halkaas oo mid walba uu ka soo jeediyo hadalka uu arko in fiiro gaara loo yeesho barnaamijka amuuraha islaamka ee toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadi doonnaa waxay madaxda caalamku ka yidhaahdeen arrinta dalka suuriya taas oo ah arrinta ugu murugsan ee xilligan dunida islaamka ka jirta dhammaadkii bishii ogast ayna dhaaftay waxaa dalka iiraan ka dhacay shir madaxeedkii dalalka siyaasadoodu ay dhexdhexaad ka tahay shirkaas waxaa ka qayb galay madaxweynaha cusub ee dalka masar maxamed mursi intii uu teheraan ku sugnaa madaxweyne mursi waxa uu soo jeediyey in arrinta suuriya ay ka wada shaqeeyaan afarta dal ee masar sacuudi carabiya turkiga iyo iiraan haddaba markii laysugu yimid shirkii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay madaxweyne mursi muxuu ka yidhi arrinta murugsan ee dalka suuriya waa kan ibraahim maxamed maxamuud ibraahim mustashaar oo arrimaha carabta iyo islaamka aqoon u leh kuna sugan magaalada minneaboles oo ka hadlaya mowqifka dalka masar ee arrinta suuriya madaxweynaha masar doctor maxamed mursi wuxuu cambaareeyey dhiigga ka soconahayo ku daadanaya maalin walba suuriya wuxuuna ku tilmaamay wax laga xishoodo in uu madaxweynaha suuriya uu dadkiisii u horseeday barwaaqo meesha u horseedi laha u horseeday damaar iyo iyo iyo dhibaato isla markaasna wuxuu gacanta ku dhuftay waa magaashaanka ku dhuftay in ciidamo shisheeya waddanka la keeno inkastoo uu sheegay in loo baahan yahay in ay xabaddu istaagto iyo dilkuna istaago dhinaca kale waxaan ibraahim mustashaar wax ka weydiiyey meesha ay saddexda dalee kale waa sacuudiga turkiga iyo iiraan ay ka taagan yihiin arrinta suuriya haddaan ku bilaaba iiraan iiraan mowqifkeedu waa cad yahay waxay la jirtaa dawladda suuriya iyo nidaamka suuriya uu ka hogaamiye uu ka yahay madaxweyne doctor bashaar al asad waxayna leeyihiin looma baahna in sida masar oo kale way ku raacsan yihiin laakiin ayaga waxaad u malaysaa saansaanta nabadeed inaysan sida ay masaaridu u rabto aysan u rabin way ka cagayaro jiidayaan oo ay isku dayayaan in uu xoog wax ku maquuniyo nidaamku oona uu ku dhameeyo xalka dhinaca military intuusan gogol nabadeed soo fadhiisan lahaa haddaan fiirino turkiga iyo sacuudiga waxaa la dhihi karaa fikraddan ah in afarta waddan markii horeba madaxweynaha mursi ayaa soo jeediyey masar sacuudiga iyo turkigu labaduba kama helin hadalka madaxweyne mursi waxay doonayeen mowqifkii mubaarag oo markii hore madaxweynihii ugu horreeyey kursiga uga horreeyey oo kale in uu taageero mucaaradka uuna ku eedeeyo madaxweynaha suuriya hase ahaatee waxaad u malaysaa sacuudiga iyo turkigu in ay qabaan fikradda ah in ninkaanu aan madaxweynaha suuriya ayaan ka wadaaye wax wada hadal oo lala gelaya uusan jirin kursigana uu ka tago ciidan shisheeyana loo baahan yahay in uu sifeeyo haraaga ay ku tilmaamayaan nidaamka dawladda waaye balsi gaar ah madaxweyne axmedi najaad muxuu ka yidhi markii uu joogay golaha guud ee qaramada midoobay arrinta suuriya madaxweyne axmedi najaad ee dahra iiraan wax weyn oo la taaban kara kamuusan hadlin waxaad u malaysaa in uu dagaalkiisa usoo qoryo qaatay inuu reer galbeedka dacaayadeeyo oo arrimo reer galbeedkii asaga ka dhexeeyey uu ka hadlo hase ahaatee muruuran kram ayuu kor maray ayaa la dhihi karaa arrinta suuriya uu sheegay uuna ku eedeynayo in mucaaradku ku kacdoonka wadaayay inay ka dambeeyaan arrinta burburka waddanka ka socda uuna leeyahay dawladdu mar walba waxay diyaar u tahay aan wada hadalno taasi oo la dhihi karo laftigeedu waa arrin ugu xaglinayo dhinaca nidaamka balse waxaa la dhihi karaa amiirka qatar ayaa arrinta suuriya aada u faahfaahiyey oo runtii ku tilmaamay wax laga xishooda inay tahay in uu liader hogaamiye wadan uu dadkiisa saas u laayo welina kusii adkaysto inuu yahay iskana indhantiro xaqiiqada meesha jirta kuna sii adkaysto weli inuu hogaamiyaha wadanka yahay hase ahaatee asaga laftigiisu waxaa la dhihi karaa wuxuu aada iyo aad u taageerayaa uu uga dambeeyaa in ciidamo ajnebiya la keeno su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay sacuudiga iyo turkiga iyo qatarba ciidamada ajnebiga oo ay afka ku hayaan waa ciidamo reer galbeeda oo la dhihi karo waxay ka yimaanayaan wadamada reer galbeedka hase ahaatee carabta kale oo masaru ka mid tahay ayaa waxaa la dhihi karaa waxay leeyihiin war ciidamada reer galbeedka waan aragnay tay ka geysteen ciraaq yaanan mar dambe keenin saysan nool lahayn oo dhibaato weyn wixii loo ogmaday oo ahayd inay nidaamka hadday ridaan ay ay gacantooda gaabiyaan mararka qaarkood ciidanuma dhegaysto raggii keenay waa annaga la soconnay inay waxay rabaan sameeyaan marka waxay leeyihiin wal ha ku degdegina laakiin waxaa la dhihi karaa boqorka qatar ayaa ugu afcadaa carabta markay timaado oo yidhi waa in ciidan ayaa loo baahan yahay adduun weynuhuna waa in ay ka xishoodaan dilka iyo dhiigga ku daadanaya suuriya inay ku daawadaan maalin walba dalalka yurub iyo maraykanka ayaa iyaguna in muddo ahba dhaleeca u jeedinayay madaxweynaha suuriya bashaar al asad uguna yeedhayey inuu xilka ka dego dalalka yurub ayaa meesha ay ka taagnaayeen arrinta suuriya ay iska caddayd hase yeeshee hadalkii madaxweynaha maraykanka barack obama uu ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa dadka qaarkii siyaabo kala duwan u micneeyeen waxa uu sheegay in hogaamiyaha suuriya uu xilka ka dego haddaba mowqifkan maraykanku ma mid cusubba mise waa mid ay hore u qabeen waxaa la dhihi karaa madaxweyne obama madaxweyneyaasha kale ama hogaamiyaasha reer galbeedka xoogaa yar uu ka qunyar socod dhinaca suuriya uu ka yara tillaabo dambeeyey oo ah markiiba sida faransiiska iyo ingiriiska oo kale uguma yeerin madaxweyne bashaar inuu ka tago kursiga hase ahaatee arrintu hadda waxay maraysaa labaatan bilood labaatan bilood dhiig baa socda hormuudka waddankana waa madaxweyne bashaar al asad haddii uu xallin waayey maraykanku waxay ku leeyihiin waa inuu ka taga asna waayo dhibaatadii way sii badatay asagiina arrimihii gacantiisa ka baxeen magaalooyinkii waaweynaa ayaa lagu dagaalamaya marka waa inuu taga marka waxaa la dhihi karaa obama madaxweyne obama ereygan uu u yeeray mid cusub maaha dhowrkan dad bilood oo lasoo dhaafayba maraykanku si hoosaad ayay oo qarsoodi ah ayay u dhihi jireen waa inuu ka taga meesha hase ahaatee waa mid laftigeeda duruufta maanta jirta ay khasabtay laakiin khudbadiisu asaga uma badnayn dhinaca suuriya waxay u badnayd raalligelin inuu ka siinayay muslimka arrimihii wiilkii masaariga ahaa oo cajaladaha ku duubay los angeles filimkii nebi caleyhi salaatu wasalaam lagu aflagaadiinayay diinteenna barakaysa in ay maaragtay uu ka raalligeliyo
dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha islaamkan maanta ku soo qaadannay waxaa madaxdii caalamka isugu yimid shirka golaha guud ee qaramada midoobay ay ka yidhaahdeen arrinta murugsan ee suuriya intaynu barnaamij kaloo kale ah ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal midkiir tegaya sidaas iyo jimco wanaagsan